haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan arrimaha xagjirnimada nuur xasan nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha in ka badan siddeetan qof ayaa sabtidii shalay ku dhimatay mid ka mid ah qaraxii ugu khasaaraha badnaa oo ka dhaca magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya qaraxaasi ayay dowladda soomaaliya ku eedeysay kooxda al-shabaab boqolaal qof ayaa ku baxay qaraxyadii ay magaalada muqdisho ka geysteen kooxaha xagjirka ah waxaa sidoo kale ku mustaqbal beelay kuna go'ay dhallinyaro soomaaliyeed oo la xagjireeyey loona adeegsaday dhibaataynta dadka soomaalida haddaba barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa halista xagjiraynta dhallinyarada ay ku leedahay bulshada iyo dowrka culimada soomaaliyeed uga aadan ka hortagga xagjirnimada iyo weliba xalinteeda waxaa barnaamijka marti inoogu ah sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masaajidka daarulhijra ee magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka islamarkaana ah madaxa hay-adda isku xirka culimada soomaaliyeed ee waqooyiga america sheekh cabdiraxmaan kusoo dhowow barnaamijka waanan kaaga mahad celinayaa sida wanaagsan ee aada noogaga aqbashay bismillah assalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu walaal nuur bukhaari adiga iyo bahda idaacadda v o aad baad mahadsantii fursaddan qaar ee dhisteen waana dhowahay su-aasha ugu horreysa ka hor intaan dhegeystayaasha u gudbin haddii aan ku hormaro maxay diinta ka qabtaa in dhallinyaro la xagjireeyo taasoo keenta in ay diinta ku tarax tagaan oo ay bannaystaan dhiigga walaalahood ama waalidiintooda bismillah inta aanan arrintaa ka jawaabin waxaan doonaya inaan ka tacsiyadeeyo arrintan aadka u dhibka badan ee naxdinta leh ee murugada leh ee ka dhacday xamar ilaahay subxaana watacaala intii dhimata allah u naxariisto inta dhaawacaana ilaahay subxaana watacaala ha u boogadhayo ehelkii iyo qaraabadii ay ka dhinteenna ilaahay subxaana watacaala ha u boogadhayo bedel khayrqaba allaha siiyo intaa kadib nuuro waxaad moodaa arrintanu inay soo noqnoqotayna wax hadda inagu cusub ahayn taqriiban meel ay soo istaagtaba dhowr iyo tobankii sano ugu dambeysay muxuu aha qaraxyadan iyo dilalka noocaanhu way inagu soo badanayaan waxaase muhima inay bulshadu si saxa isu weydiiso wiilashan ama dhalinyaradan qaraxa samaynaysa cidka kama soo dhicin kama dhulka kama soo fooricin keligood waa afkaar lagu shubay waa afkaar la geliyey afkaartan xaggey ka timid su-aashaasaa muhima inaynu isweydiino haddaynaan su-aashaa isweydiinin waxaa la hubaa inaynaan jawaabta saxda abaaraynin sidaa darteed baa dadka bulshooyinka aada uga hadlaa waxay yidhaahdaan bulsha dhibka ay ku jirto ka bixi mayso ilaa ay horta fahamto ay garato goortay gashay iyo siday u gashay inagu marka intaynaan isweydiininba xagjirnimadu dhibaatada ay leedahay iyo diintu maxay ka qabtaa waana horta isweydiina xagjirnimadan horta xaggee inooga timid sayse inoogu timid yaa inoo keenay xaggee inooga keenay su-aasha inaan isweydiino waxay ila tahay inay aada iyo aada muhim u tahay su-aashii marka qaybteedii labaad haddaan usoo daadego waxa weeye diinta islaamku waa diin u timid qofka bini aadamka in la badbaadiyo ilaahay subxaana watacaala markuu ka hadlayo dembiyada la galo waxa ugu weyn oo kamid a dembiyada ugu waaweyn ee la galo qof innocentia ama qof aan waxba galabsan oo la dilo sidaa darteed baa ilahi subxaana watacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa mxu waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaahu jahannam ilaa aakhir alaaya shan ciqaabood oo waaweyn ayaa loo sheegay qofkii qof xaqdarro ku dila ilahay aayad kaleeto waa ka odhanaya isagoo ka sheekeynaya reer banu israa'iil min ajli dalika katabna calaa bani israa'iil anahu man qatala nafsan bikayri nafsin aw fisaadin fi lard fakaanama qatala annaasa jamiican qofkii naf xaqdarro ku dila wuxuu la mid yahay qof basharka ama bini aadamkood dhan dilay buu la mid yahay sidaa darteed diinta islaamku qofka bini aadamka ah qiimo ayay u yeeshay hadduu muslim yahay iyo hadduuna ahayn labadaba sidaa darteed ba waxaa la rabaa marka koowaad inay dadkani ogaadaan dadkanay dilayaan iyo qaraxan ay samaynayaan inaysan diin shaqo ku lahayn inaysan diin ka imanin inaysan diin ka keenin laakiin mushkiladu waxay tahay markii qofka wax dilaya uu bismi diin kugu dilo midka wax dhacaya bismi diin uu kugu dhaco midka ku qarxinaya bismi diin uu kugu dhaco ama uu kugu qarxiyo inagiina aan mar walba kusoo celcelina diintu maxay ka qabtaa mushkilada marka waxaad moodaa in diintii lafteedii aan kaba dhigaynaba inay waxaan ogoshahay diintu ma ogola waa beri bay ka tahay siday nabiyullaahi yuusuf urwaagii lagu masabitay dhiiggii nabiyullahi yuusuf siduu beri uga ahaa ayay afcaashan iyo faloolsha diintu beri uga tahay laakiin waxaynu u baahannahay bilowgii jawaabtayda jawaabta ahayd xagee waxaana inooga yimid taasaynu u baahannahay inaynu isweydiino su-aashaasi aada isweydiisay haddii aada nooga jawaabto waa su-aal muhiim ah marka xaggee nooga yimid fikirkaasi khatarta ah ee ay dad badan maanta u dhimaanayaan
fikrigaas waxaa la hubaa isagoon ka gabasho ahayn inuu ka yimid aragtidii wahaabiyada ee sacuudiga laga soo minguuriyey ayuu ka yimid fikirkaas meeshaasuu ka yimid al-shabaab waxay ku xidhan tahay fikriga wahaabiga daacish oo ka dagaalamaysa bariga dhexoo dadka qarxinaysa waxay ku xidhan tahay fikriga wahaabiga boko xaram oo nigeria ka dagaalamaysa waxay ku xidhan tahay fikriga wahaabiga ah muxuu ah jabhatu nusra oo suuriya ka dagaalamaysa waxay ku xidhan tahay fikriga wahaabiga nimanka libiya dadka qarxinaya waxay ku xihan yihiin fikriga wahaabiga marka mushkiladan waxay ka timid aragtiyadii maxamed bin cabdulwahaab iyo fikrigii wahaabiga ahaa ee sacuudigu uu noosoo duniyada muslimka usoo minguuriyey ee asalkeeduna ahay dadkao dhani waa gaalo annaga mooyaane afkaartanu halkaasay ka timid iyaday salka ku haysaa dadka wax qarxinaya oo dhan maanta ee magaca muslimka sheeganaya ahu waa wahaabiyo iyo dad affiliate ama gacan saar lale wahaabiyada cid kaleo wax qarxisaa ma jirto oo dadka laysa duniyada muslimka oo magac muslim sheegata sidaa darteed baa waxay muhim tahay qori iyo qiiqi waa la isla tuuraaye haddaan doonayna inaan fikrigan ka baxno aragtidii nacaybka keentay aragtidii keli muslimnimada keentay aragtidii muxuu ahaa laga soo minguuriyey sacuudiga ee sacuudigii laftiisu hadda uu leeyahay waan ka baxaynaayo shalayna waa naloo soo dhiibay oo reer galbeedkaa noo soo dhiibay maantana waan ka baxaynaa annaguna inaan aragtidaa ka baxno oon tuurno sidaasay u baahan taha waa mahadsantahay sheekh cabdiraxmaan shariif dhegeystaha ugu horeeya ayaan fursadda siin doonaa adigoo ku bilaabay magacaada iyo halka aada joogto soo dhawow bismillahi raxmaan raxiim magaceyga waa yuusuf shambiir khamiis oo jooga magaalada london haddaan u galo ata marka hore waxaan u tacsiyeynayaa inta dad oo ku dhimatay maraxiim ka dhacay magaalada muqdisho waaya yuusuf maxaad weydin lahayd sheekh cabdiraxmaan sheekha waxaan waadinaya laba su-aalood su-aasha koowaad aan sheekha weydinaya maadaama culummada ay tahay oo dhaxaadka laftabarka dhalinyarada xagji waxaa adra hadlayan waa xagjir xagjir marka la dhahan way macbaan tahay marka sidee baa looga hortegi karaa dhibaatada manaa xagga dhibaatada xagjirnimada dhanka macnaha wacyigelin ha ahaata ama dhanka culimada doorna ayaa ka saaran doorka culimada wacyigelinta dhalinyaradaas la xagjiray waa yahay soo dhawow sheekh cabdiraxmaan yuusuf aad baad umahadsan tahay waa su-aal fiican weeye dhalinyarada in la xag xagjirnimadeeda culimadu kaalin weyn bay ka qaaday laakiin su-aasha isweydiinta mudan ba waxay tahay culimadii la rabay inay wax ka inay kaalin ka qaataan haddee iyaguba xagjir yihiin say wax uga qaadanayaan mushkilada jirtaa waxa weeye soomaalida waxay odhan jirtay hadday kayladu soo yeedhay masaajidka kasoo yeedhaxgee loo cararaya haddii wadaadkii la rabay inuu dadka xagjirnimada ka saaro isagu uu xagjir yahay haddii sheekhii la rabay inuu dadka xagjirnimada ka saaro isagu uu xagjir yahay haddii afkaarta aan rabno in lala dagaalamo dadka ugu badan ee wadaaba ay wadaadada laftooda yihiin horta way adkaanaysaa oo wax muxuu ah kaalin ay wadaadadu keligood kulan karaan ma aha laakiin waxaan aniga aan rabaa dhowr dhowr qodob wadaadadu waxaan doonaynaa inay si saxa su-aal isu weydiiyaan oo yidhaahdaan amaam allahi markaan tago maxaan ilaahay la hortegi subxaanahu watacaala wadaadadii laba usbuuc ka hor tusaale ahaan nin la yidhahdo cabdiraxmaan cabdishakuur baa gaf galay labaatan sheekh oo kala duwan oo dunida dacaladeeda kala joogtaa qaar gaalaysiiya qaar dhiiggiisa baneeya qaar yidhaahda ha la dilo isugu wada tegey maanta maxaan uga la-aanahay inay labaatankood iyo kuwo ka badan oo ay yidhaahdaan al-shabaab iyo afkaartaas takfiiriga ah afkaarta wahaabiyada afkaartaa nacaybka wadata waa diin la-aane aan ka baxno aan ka hortagno maxaa la ogalaya waa su-aal weeye oo marka dhankaas aan rabno wadaadada iyaga keligood ma ah inagoo dhan inaynu iyaga laftoodan la xisaabtano su-aasha labaad ee kala imanaysa waxa weeye inaga soomaali oo dhan baa u baahan inaan wax isweydiino soomaalidu ninkii dadka laynayay ayaa waxaan ku abaal marnay inaan xeeldhibaan ka dhigno wadaadka laftiisu midka dadka laaya ama dadka in la laaya fatwooda ayaa sheekhina oon sheekh ka dhiganaynaa ilaa marka inagu aan nabadda sideenaba aan hor kacno oo xildhibaan aynaan ka dhiganin kuwii dadka soo laayay oynaan digo u dhiibanin kuwii dadka soo laayay oynaan sheekh ka dhiganin wadaadadii fatwooday dadka ha la laayo oynaan culimo ka dhiganin wadaadadii fatwooday dadka dhiigoodu waa bannaan yahay waa murtadiina ha la dilo innaga lafteenna sidanuu dhibku inoogu soconaya marka waxaan rabnaa bulshada lafteedu inay xisaabtanto oo ay tidhaahdo laga bilaabo maanta nin dadka soo laayay xil u dhiiban mayno laga bilaabo maanta nin dadka soo laaya ama fatwadiisa ama aragtidiisa diine dadka lagu laaya sheekh ka dhigan mayno dadku inay sidaa iyaguna yidhaahdaan oo si cad ay arrintaas ay u sameeyaan iyaduna waa arrin kaloo lagaba maarmaano wey arrinta saddexaad aan ku daraya waxa weeye wadaadada inta atlist aan rumaysnayn fikriga xagjirka ahu inay si adag oo saraaxa ku jirto oo aan gabasho lahayn ay uga hortagaan arrintan oo ay dareemaan wadaadadaas iska caabin xoog badan inay dareemaan si ay u ogaadaan bulshada soomaaliyeed inaysan mar dambe aqbali doonin muxuu ahaa fatwadan keligeed muslimka ah ee nacaybka ah inaysan aqbali doonin si ay ay u dareemaan oo iyaga laftooda markaa u xisaabtamaan laakiin wadaad haddii weli uu dadka isagu horkacayo oo markuu meesha yimaado kumanaan qof ay wadaadkii usoo istaagayso shalay fatwooda dadka hala dilo shalay fatwooda dawladda cabdullaahi yuusuf waa gaalo shalay fatwooda dawladda sheekh shariif waa gaalo maalin walba si dad si dadban u fatwoonaya dadka soomaaliyeed waa gaalo suufiyadu waa gaalo haddaan weli sheekh ka dhiganayno ay culimo inoo yihiin way adkaanaysaa inuu qaraxu istaago marka arrintanu wadaad keliya uma taalla bulshada soomaaliyeed baan rabnaa inay nabadda jeclaato nabadda qadariso nabadda ka hortagto cid kasta oo nabad ku baaqayso oo nabad rabtana aynu u walaalsano cid walba oo nabadda aan si ama si dadban ama si toosa uga soo horjeedana inaynu meel uga soo wada jeedsano sidaasay u baahan tahay waa mahadsan tahay sheekh waa yahay dhegeystaha xiga ayaan fursad siin lahaa adigoo magacaada ku bilaabayay iyo halka aada joogto bismi illaahi raxmaan iraxiim magacayga waxa weeye axmed cabdirisaaq nuux axmed hantiile waxaan jooga turkiga gaar ahaan magaalada ankara su-aasha aan sheikha weydiinayo waxaa weeye markaa sida waxa ay ka macaashtaa khilaafka ka dhex jira bulshada gaar ahaan wada shaqeyn la-aanta culimaa adduunta culimaa adduunka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada haddaba sidee khilaafkaas inta meel laska dhigo meel looga soo wada horjeysan karaa argagixisada dagaalka lagula jirana jihaad waajib
waaya waxaan u fahmay su-aashaada in culimadii ay iskhilaafsan yihiin arrintanina ay faa-iido u tahay kooxaha xakajirka marka sidee culimadu hal meel uga soo wada jeesan karaan waaya intay khilaafka meel iska dhigan su-aal fiican wey waxaan rabaa inay dadku kala aragti duwanaadaan dhibaato ma laha mushkilada ina haysata lafteeda waxay tahay waxaan rabnaa inaan iskusi u xiirano iskusi u labisano iskusi u soconno iskusi u fikirno ilaahayna sunadiisa kuma direersan aslan culimadu way kala aragti duwanaanayaan laakiin waxaan rabnaa inagoo kala aragti duwan inaan is-aqbalno culimadu way kala fikri duwanaanayaan inagoo kala fikri duwan inaan is-aqbalno culimadu isku isku isku aqoon ma aha laakiin mushkilada ayna haysata waxa weeye ma uriikum ilaa ma araa wamaa ahdiikum ilaa sabiila rashaad oo ahayd falsafo fircawni ah ayaynu diinaynay oo ah aniga keliya ayaa saxan aniga keliya ayaa xaq ku taagan wixii iga soo horjeedana waxa weeye waa ibliis weeyaan taasaan rabnaa intaan la dagaalano inaan gadno wax la ruuxu tasaamux in la is-aqbalo in la wada noolaado iyadoo la kala aragti duwan yahay iyada oo madaahib hadday suuragal tahayba madaahib kala duwan la ahaan karo ururo kala duwan la ahaan karo marka mas'alada ah dadku waa inaysan iskhilaafintu dhib qayb ka midaba weeye waxaan rabnaa dadku waa iskhilaafi way kala aragti duwan yihiin laakiin aan is-aqbalno oon wada noolaano taas waa qayb weye qaybta labaad ee muhimkeena doonaynaa waxa weeye inaan ogaano danta guudu inay ka qiimo badan tahay masaa'ilka yaryar ee la isku hayo dhiigga daadanaya iyo muxuu ahaa nabadgelya darrada iyo fawdada aan ku jirro taqriiban afartan sano muddo ka muddo ku dhadhow ama kaba badanba marba meel ha soo istaagto oo maantana aad ujeeda meesha ay marayso waxay ila tahay dawlad mucaarad dadku muxuu sheeganaya siyaasiyiin ganacsato bulshada soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan culimadu inaan isku mid ka noqono oon raadino nabad soomaali oo nabad ah oo dawlad nidaamka iyo sharcigu taliya leh oo dadku ay nabad iyo xorriyad ku wada nool yihiin oy dadku is-aqbalayaan oo wixii aragtiha kala duwanna xiwaar iyo wadahadal lagu dhammaynayo ama lagaga doodayo inaynu halkaa raadino laakiin yaan la iskhilaafin oo yaan aragtidu yana kala duwanaanin iyada lafteeda ayaa mushkilad ah inkasta oo aan ogahay bulshada soomaaliyeed inta uusan u imanin fikriga sacuudiga ka yimid ee nagu soo duulay dhowr iyo afartankii sano ilaa kontonkii sano ugu dambeeya uunan inoo imanin bulsho waxay ahayd muslima waxay ahayd bulsho hal madhab oo shaaficiye la yidhahdo haysata waxay ahayd bulsho xagga caqiidada madhaba shaacire la yidhahdo haysata waxay ahayd bulsho culimadeedu inta badan aysan isgaalaysiinin dadkana gaalaysiin ayay ahayd kadibna fikri dibadda la inooga soo waariday oo aan innaga keeni ahayn ayaa inoo yimid waxaanse u baahannahay maanta dunidu waa isu furan tahay oo anugu maraykan baan jooga anu waxaa joogtaa turkiga qof kale wuxuu joogaa london adduunkaa isu furan halka tuulo noqday baynu maanta qayb ka nahay inaan ogolaano in la wada noolaado la is ixtiraamo la isqadariyo aragtida kala duwanna aan aqbalno fikriga xagjirka ee odhanaya aniga haddaan la isoo raacin dadka waan dilayaa aniga haddaan la isoo raacin dadka muslim ma aha kaasaan rabnaa inaan ka wada hortagno laakiin kala duwanaanshuhu waa shay ilaahay bini aadamka uu ku abuuray oo dabiici oon dhib lahayn weeyaan waayahay axmed waxaan filayaa in aad ka bogatay jawaabtaas islamarkaana aad ku qanacday jawaabta sheika waxaa isna hadda khadka ku jira dhegeysto kale walaal adigoo magacaaga ku bilaabay iyo goobta aad joogto magacaygu waa xasan kaafi waxaan joogaa waddanka jarmalka waxaan qabaa laba su-aalood marka koowaad sheika waan salaamaya marka xiga sheikh labadii su-aalood waxaa weeye maxay tahay sababta culimadu aysan muhiimad gaar ah u siin la dagaalanka xagjirka iyo dadka masaakiin iyo dadka masaakiinta ee soomaaliyeed ee la xasuuqayo taas beddelkeedna waxyaabaha basiid ah iyo muxaadaraad caadi ah ay waktigooda inta badan u geliyaan su-aasha labaad waxa weeye marka laga soo tago kuwa dhallinyarada xagjireynaya haddaba kuwa kale inay la dagaalanka arrintaa u midoobaan maxaa u diidaya oo yacnaa ay arrintaa meel uga soo wada jeestaan
xasan kafio aad baad umahadsantahay su-aalo fiican weeye su-aasha koobaad oo hore haddii aan si deg dega u dulmaro waxa weeye waxaan umalay qayb ka mid a waan ka yaro jawaabay sababtu waxa weeye haddii sheekha ama culimada in badan oo maanta culimo inoo ah haddaynan aqoonin base wuxuu u kala muhiimsan yihiin oo shaqada ugu badan ee la qabanaya ay noqoto muxuu ahaa sarwaalka oo la gaabiyo iyo garhka oo la muxuua la dheereeyo iyo wixii lamid ahu inay naar lagu gelayo gabadh heestay oo meel ka heestay naar lagu gelayo dhiiggaa daadanaya ee qubanaya ee qaraxa joogtada ana aan dhib weynba loo arkaynin qayb ka mid a waxay waa mafaahiimtii ama aragti diineedkii saxda ahayd oo inaga inaga qalloocata weeye taa marka inaynu saxno waa waxaan doonayna inaan ka wada shaqayno dad fara badan baa iyaga laftoodu isku dayaya oo maalin walba ka hadla oo siyaabo kala duwanna uga hadla laakiin waxaan rabnaa bulshadu inay samayso wax la yidhaahdo intii horaa nagu filan intan dambe yeeli mayno si culimadaa laftoodu ay u dareemaan inuu bulshada soomaaliya wacyigeedu bislaaday oysan ogolayn waa in la yidhaahdo sheekh sheekhii hebel ahaan naqaanay ama wadaad wadaadkii hebel iyo hebel ahaan naqaanay ee qaybta ka ahaa inuu al-shabaab dhalay ee qaybta ka ahaa inuu argagixisada isagu uu abo ahay oo uu keenay ee qaybta ka ahaa fatwooyinka dadka lagu laynayo ee lagu dilayo sheekhaasoo sheekh nooma noqonayo ma ogolaan doono hadda kadib bulshada horta iyada lafteeda laga rabaa inay sheekha iska qabato oo ay tidhaahdo yeeli mayno arrintaa iyada taas waa qayb weeye waana mafaahiimta khaldantay oo ah waxyaabo aan xaqiiqatan naar iyo janno midna lagu gelaynin dadka lagu mashquuliyo waxyaabihii muhimka ahaa ee ummadda umadnimadeeda iyo wadajirkeeda iyo qiyamkeeda ahaana muxuu ahaa muxuu ahaa la iska iloobayo taas waa qayb weeye waxaadna moodaa taa inaysan xataa wadaadada keliya ahayn dawladda dawladaha lafteedu ina soo mariya mushkilada qayb bay ka yihiin yacni tusaalan rabaa inaan bixiyo dawladda amnigeeda sugila ee villa soomaaliya nabadeynla ee haddana taalooyinka dhisaysa waxay ku tusinaysaa inaysan fahamsanayn dawladda waxa laga doonayo inaysan fahamsanayn dawladda amnigeedu intay gaadi kaga baxdo xamar aan balca tegi karin ee haddana ku mashquulayso maamul goboleedyo waxay ku tusinaysaa inaysan fahamsanayn dawladda lafteeda wixii laga doonayay marka mushkilada ina haysata inagoo dhan baa waxaan ufikirayna upside down si khaldan baan ufikiraynaaba oo ah war wuxu say u kala muhiimsan yihiin war maxaan samaynaa dawladda aada ujeeda muqdisho maalin walba qarxa ka dhacaya ee haddana dadka lagu mashquulinayo ee dood lagu gelinayo waxaa la samaynaya doorashada labada kun iyo labaatanka waxaa lala samaynaya one man one vote say ku dhici kartaa yacni waxaasoo dhan marka waxaad garanaysaa waxaa inaga dhunsan inaga dhan war sideen u soconnaa xaggeen wax ka soo bilownay xaggeen maraynaa xaggeen rabnaa inaan gaarno marka dawladda ama dawladaha soo mara yacni waa qayb ka mid a mucaaradka laftiisu inta badan waxaad aragtay ma si uu mashquulsan yahay iyo wuxuu ku mashquulsan inaysan wax qiimaa ahayn marka wadaadkiibaa inaga halaabay siyaasiyiintiibaa inaga halowday dawladdiibaa inaga halowday ganacsiga laftiisa iyo ganacsatada laftooda al-shabaab xidhiid la leh oo canshuurta iyo al-shabaab marka mushkilada ina haysata waxa weeye waa mushkilo weyn oo ka xoog badan inaynu xataa afar wadaad keliya ama wadaado eedayna aan isweydiino wadaadadu qayb aasaasi ay ka yihiin laakiin waa inay bulshadu ay si saxa isu qiimayso oo siyaasiyiinta lala xisaabtami karo oo dawladda lala xisaabtami karo oo mucaaradka lala xisaabtami karo oo wadaadka lala xisaabtami karo sidaas inaynu u soconaynu u baahanay taas waa qayb weeye qaybta labaad ee ah culimada kale maxay uga ay uga midoobi la-yihiin inay ka hortagaan aragtidan waxay la tahay waxaa la yidhi nin baa waxaa laga sheegay war yani waxay ahayd culimadu may sida noqdaan markaasu culimadu idinka idinka yimaadeen culimada bulshadan soomaaliyeed ba kasoo dhex baxeen ee waxba ku heshiinla marka iyaga laftooda inay wax ku heshiiyaan baaba ku adkaanaysaba laakiin sidaasay tahay dadaalo badan baa jira oo aan aniga iyo dad fara badan oo kala wadnay muddo badan yacni shalina aan bilaabanin oo labaatankii sane lasoo dhaafay aan ka hadlayna qaraxyada iyo dhibaatada ay nagu hayaan iyo inaan haddaan laga bixin aysan waxba inoo hagaagaynin yacni marka waxay la tahay ma aha shay aan laga hadlaynin laakiin waa shay xoog badan una baahan inaynu si sax isu weydiino cid walibana ay kaalinteeda ka qaadato oo wadaadka aynu aan ku aan ku cadaadino inuu kaalintiisa ka qaato dawladda aan ku cadaadino inay kaalinteeda ka qaadato siyaasiyiinta mucaaradka aan ku cadaadino inay kaalintooda ka qaataan ganacsatada xidhiirka lale al-shabaab ee maalin walba canshuurta siinaya aan ku cadaadina inay muxuu ahaa nabadda ay qayb ka qaataan marka waxaasoo dhan inta ugu badanna dadkeena weliba dibadda ku nool ee nabadda bartay ee nabaddu qiimahay leedahay arkay ayaa doonayn inaan cadaadiskaa samayno maxaa jira waxaan saa u leehay qofku markuu afartan sano nabad la-aan ku jiro nabadda qiimaheeda ma garanayo afartan sano markuu nabad la-aan ku jiray oo kii nabad la-aanta ku dhashay uu ku guursaday wax kusii dhalay nabadda qiimaheeda ma garanayo sidaa darteed baa waxaan rabnaa dadkeena galbeedka usoo baxay oo dunida xorta a yimid ee nabadda iyo qiimahay leedahay arkay inaan inagu ka baxno wacyixumada iyo muxuu ahaa qaabka liita oo aan dadka u faragodno u aan u gurmano wadaadka muxuu ahaa nacaybka abuuraya aan ka hortagno wadaadka keliya muslimka aan ka hortagno wadaadka muxuu ahaa dadka isku diraya aan ka hortagno wadaadada fiiri iyagoo dhul nabada jooga sida kenya oo kale fatwada takfiir qofka hala dila anaa mas-uulka ah soo saaraya dadkeena dibadda ku nool maxaa kaga aadan yacni waa inaan su-aalahaas oo dhan isweydiino kuwa iyagoo muqdisho jooga maalin walba soo saaraya baaqa dadka lagu dilayo maxaa inaga inagaga aadan dawladda lafteeda maxaa kaga aadan marka waxay ila tahay waa wa waa arrin weyn oo ina wada haysata laakiin aan isku dayno inaynu wanaagga xaggeeda xigsanno wanaagga aynu ka talino si dhabana aynu isu weydiino war maxaa inaga khaldan xaggeen joognaa xaggeensan rabnaa inaan gaarno waayahay waa mahadsantaa sheekh waayahay dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadda siiyo walaal magacaaga ku bilow iyo halka aada joogto kadibna su-aasha raaci waya waa mahadsanta walaal magacaygu waa yuusuf dhaqan axmed waxaan kasoo hadlayaa magaalada muqdisho su-aashaan qabo oo weydiinaan brofeserka waxaa waayo markii macnaha dhalinyarada ama awlaada la dhalay iyo waalidiinta macnaha lama ogaan kara miyaa boosishinada ama maqaamka wax lagu baro oo nooca macnaha dhaqanin dhaqan ahaan loo baro iyo diin ahaan si macnaha ay u yaraato macnaha kala fikir kala fikir deynaanshahan bulshada oo nin walba macnaha wixii la baro iyo wixii qoyska iyo familka soomaalida iyo dhaqanka loogu yaqaano miya dhaqan kale oo nooc kale uu wato ama caqiido kale oo caqiidada macnaha soomaalida caadada u leedahay aaminsaneen maxaa sababa macnaha waalidiinta iyo ciyaalka iskama warqabaan miya meelaha wax lagu kala baro markii la joogo soomaaliya gaar ahaan meelada muqdisho waa su-aal fiican yusuf aad baad umahadsan tahay waxay la tahay waalidiinta keligood eeda ma laha mushkilada jirta waxa weeye dugsiga qur-aanka ee ilmaha laga soo ababinayo masaajidka ilmuhu uu tegayo madrasada muxuu ahaa ama hala yidhaahdo madrasad magaca loo bixiye uu tegayo kadibna jaamacadda lafteeda waxa la baranayo oo dhan af kontonkii sanaa ugu dambaysa xooggiisa waxaan kasoo min guurin oo laga keenay muxuu aha sacuudiga taas waxay dhashay marka inaan soo saarno ummaddan aan naxariistaba lahayn ayay dhashay sidaa darteed ba waxaan rabnaa inaan dib ugu noqono malcaamadda aan ilmaha wax ka barno madrasada ilmaha wax laga baro masaajidka waxa laga sheegayo jaamacadda waxa laga sheegayo kadibna waxay u gudbi doontaa guryaha laftooda iyo guriga laftiisa ayay geli doontaa sidaa darteed mas'aladu ma aha mas'alo uu qabo waalidku keliya uu ay tahay mushkiladu sax way tahay waalidku inuu ka warqabo wax ilmihiisa la siinayo laakiin waalidku hadduu u diray ilmihiisii isagoo la daalaadhacayo waxbaba haysanima intuu dhaqaale soo ururiyey uu iskuol geeyey la yidhaahdo iskuol hebel iskuol hebel oo niman waaweyn oo wadaado ahoo ay furteen haddaba wuxuu isleeyahay ilmaha iyo islaam saxaa lagu baraya kadibna waxaa lasoo baray ilmihii oo sida baluunkii inta la afuufay la afuufay la afuufay inuu qarxo taagan baa lasoo baray markii marka ilmihii waxaa lasoo baray societygii iyo bulshadii inteedii kalena aysan u diyaarsanayn waxa la yidhaahdo bushback ama inay odhan karto war u kaadi oo waxaan aan aan aan joojino ayaan iyada lafteedu u tababarnayn oysan haysanin tabarteedii hadda waxaa soo baxaysa waxan marka aniga waxay ila tahay mushkilada ayna haysataa ma aha waalidku inuu ka gaabiyey keligii muxuu ahaa arrinta sida loo sixi lahaa waalidku qayb buu ka yahay laakiin qaybta inteeda ba waxay ku duldhacaysaa bulshada waxay ku duldhacaysaa culimada waxay ku duldhacaysaa siyaasiyiinta iyo dadka bulshada odhanaya inaan badbaadino ayaan rabnaa waxay ku duldhacaysaa dawladaha iyo maamulada soo maraya ku duldhacaysaa taa marka saan uga wada hortegi lahayd inaan ka wada shaqaynaynu u baahana waa mahadsantaa sheekh waxaan jeclahay inaan hal su-aal oo gebagaba ah aan ku weydiiyo taasoo ah dhallinyarada la xag jireeyey ee laga yaababa hadda qaar inay ku dhegeysanayaan ee maaragtay maskaxda laga xaday ee khatarta ku ah naftooda iyo dadkooda soomaalida maxaad u haysaa oo talo ah oo waana ah waa su-aal fiican weeye talada deg deg aan siin lahaa waxa weeye dhallinyaradaas la xag jireeyey waxaan idin odhanayaa oon idin leeahay walaalkaa oo disho artigaa oo disho adeerkaa oo disho eedadaa oo disho habaryartaa oo disho dariskaa oo disho dadkaa soomaaliyeed ee ehelkaa ahoo disho janno ku geli mays jannana laguma muto markaad qiyaamada tagto oo aad u dacwooto ilaahay subxaana watacaala oo tidhaahdo ilaahay hebel baa isoo dhumeeyey ama wadaad hebel baa ii fatwooday ama sheekh hebel baa ii yidhi alla qur-aanka wuxuu tilmaamayaa itabara'a aladiina itubicuu min aladiina itabacuu waa la kala beri noqon oo wadaadka ku yidhi dadka dil wuu kaa beri noqonayaa qiyaamada markaa tagto wuxuu ku odhanayaa aniga maana khasab kuguma lahayn war un baan kuu sheegay qorinkaan kugu soo qaatay haddaad dil wada dili kumaana odhanin iskaga marka saasuu ku odhanay markay qiyaamada tagto shaydaanka laftiisa xoogaa hadda kuu qurxinaya wax wuxuu ku odhanaya markii qiyaamada la tago wamaa kaana lii calaykum sultaan ilaa an dacawtukum fastajabtum lii falaa taluumuuni aniga waa kuu gacan haadiyey mooyaane kuma khasbin sidaa darteed dadka ehelkaaga oo la laayo laguma janno tago naar baa lagu mutaa cadaab ilaahay baa lagu mutaa taa marka dib uga waantow oo dib uga bax waxaan ku odhan lahaa akris fara badan samee akris fara badan samee deganaansho fara badan samee wixii nabad lagu waayey wixii wada noolaansho lagu waayey wixii wada hadal lagu waayey wixii naxariis lagu waayey wixii jacayl lagu waayey nacayb iyo qarax laguma helo jannada nacayb iyo qarax laguma helo jannada waxaa lagu helaa muxua jacayl iyo naxariis iyo cibaado allah iyo dadka ilaahay oo la badbaadiyo kaa dhiig baxayo oo oo oo oo muxuu ahaa dhiig la siiyo kaa gaajaysan oo la gaajo tiro kaa jaahilka aho wax la baro kaa muxuu ahaa waxbarasho la-aanta oo meesha ku baran laha loo diyaariyo sidaasaa jannada lagu helaa sidaasuuna ilaahay uu uu kugu jeclaanaya subxaana watacaala marka dadka noocaasi ha ku dhumiyey ee waxaa kuu sheegay ka soo noqo ka soo bax dib isu xisaabtan dib isu weydii waxaadna ogaataa qiyaamada markaad tagto waxaa lagu odhanayaa waqifuuhum inahum mas-uuluuna falaa ansaaba baynahum yawmaidin walaa yatasaa'aluun xisbi ama al-shabaab ha noqdo ama urur kale ha noqdo ama wadaad ha noqdo qofka soo garab istaagaya oo ilaahay hortiisa oo muxuu odhanaya kaaga doodayaa ma jiro waxaad geysatay adigu ayuu alla kuu xisaabinaya subxaana watacaala marka maanta intay goorigoor tahay dib isu waanso dib usoo noqo bulshadaada usoo noqo weliba intaad ka soo baxdo waxaad tidhaahdaa khaladkii baan garowsaday waan ka soo baxay waan ka soo noqday bulshadana waxaa laga rabaa inay u samayso dhaqan celin dhab a inay u samayso inay u samayso waxa la yidhahdo rehabilitation iyo dib in qofka maskaxdiisa loo dhaqo loo nadiifiyo insaan wanaagsan oo dadka waxtara laga dhigo ee kuwii soo baxay laftooda markiiba inaan loo dhiibin ciidamada amniga iyo kuwa sirdoonka iyo aan loo dhiibin oo intuu qarax ka soo baxay qarax kala un aan mxu magac kala wata aan loo gelinin muxuu ahaa aan loo gelinin shaatigaas ayaa la doonaya ee dib looga dhiga insaan wanaagsan oo saalixa oo dib loo geeya macaahid lagu lagu macmaalo maskaxdiisa maxaa jira maskaxdiisa nacayb baa laga buuxiyey inta nacaybkii laga shubayo ee jacayl lagu shubayo shaqo badan bay u baahan tahay lix bilood kuma filla xataa hal sano kuma filla xataa muddo badan bay u baahan tahay marka inaynu xataa brogramyo sidaasa samaynana waynu waynu inaan ka wada shaqayno aynu doonayna insha allahu tacaala marka sidaasaan iyagana kula dardaarmi lahaa aad iyo aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masaajidka daarulhijra ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ahna madaxa hay-adda isku xirka culimada soomaaliyeed ee waqooyiga america wuxuu marti inoogu ahaa maanta barnaamijka wicitaanka dhegeystaha sheekh cabdiraxmaan aad iyo aad baad umahadsantahay walaalkiis adaa mudan anuur bukhaari adiga iyo dadkii ka qayb galay su-aalaha iyo dadkii dhegeysanaya aad unahsan mar kaleeto waan u tacsiyaya dadkii dhibaatada soo gaadhay waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dhammaan dhegaystayaashii ka qayb galay barnaamijka tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo